رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهي عن ابن عباس قال أقبلت وأن سوق بلي راكبا أنغو صارا على أتان فرس وهان ليه ضمير ندق أه وأنا يومئذ أنهنا مالنتاس قد ناهزت الاحتلام أن أدو هذي قانقارك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن rasuulka allahna sala allahu calayhi wasalama wuu dujinayay dadka oo mina uu ku dujinayay fa marartu bayna yaday safi waxaan hor maray buu leeyahay safka hortiisa marka waxaa muuqata inuu dameerkii la hormaray safafkii nebiga ka dambeeyey mid ka mid ah markii uu safkii la dhex jeeray dameertiina fa nasaltu waan degay fa arsaltu lataana tartac waan sii daayey dameerkii dhadig tartacu iyadoo daaqaysa wadakhaltu fi safi safkii ayaanan galay falam yunkir daalika calaya axadun arrinkaas qofna iguma inkirinin marka wuxuu tusinayaa xadiidka sufuufta imaamka ka dambaysa inaysan iyagu sutro u baahnayn waxyaalaha salaada gooyaana haddii ay sufuuftaas jeexaan in aysan sufuufta ma'muumiinta wax u dhibaynin حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار وسوق بلي سوق عن هيا ضمير ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنن رسولك الله صلى الله عليه وسلم تاغن يهي asagoo ku dukanaya mino fii xajati lwadaa xajat lwadaac yusalli binnaas isagoo dadkii dujinaya qaal fasaara bilximaar yacni ibnu cabaaski weeyaan fasaara bilximaar dameerkii ayuu la socday bayna yaday bacdi safi saf gabalkii hortiisa uma nazala canhu waana ka degay kadib fasafa maca annaas dadkii ayuu la saftay xadahanaa yaxya bnu yaxya wacamrun innaaqidu waisxaaq bnu ibraahiima can ibni cuyayna can الzuhriy بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة عرفة أيو نبي كد كناي رواية يصلي بعرفة يا إسكاله ابن عيينة وها خلاف ابن عيينة مالك إيو يونس بن يزيد labadaas waxay isku raaceen meeshuu nebigu ku dukanayay inay ahayd mina laakiin mucayna wuxuu leeyahay bicarafa marka labadaasa ka xoog badan riwaayada ibnu cuyayna labadooduna zuhri way uga aqoon badan yihiin axaadiidtiisa ibnu cuyaynana isagoo da'yar buu zuhri soo gaaray oo culimmadu waxay leeyihiin inamaa laqiya zuhriya wa huwa qulaam marka dadka ku khilaafa zuhri ayaa kaga raajaxsan oo maalik iyo yuunus xadaثna isxaaq bnu ibrahima wcabd bnu xumaydi qala akhbarana cabdالraزaq qala akhbarana macmar can الzuhriyi bhada اlisnaadi walam yadkur fiihi minan walaa carafa waqaala fii xajaة اlwadaac aw qaala ywma اlfatx shaki buu geliyey waa ninma ninka shakiga geliyey macmar laakiin wuu ka aamusa labadiiba minana ma dhihin carafana ma dhihin baabu manci اlmaari bayna yaday اlmuصli xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can zayd bni aslama can cabdiraxman bni abi saciid alqudri waa abu saciid wiilkiisii min ahaaliثa can abi saciidin اlkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal إida kaana axadukum haddii uu yaha kiinu yusalli inuu dukanahayo falaa yadac axadan yuunan daynin qofna yamuru bayna yadayhi hortiisa soo marahaya walyadra'hu ma stataaca hana iska celiyo intuu kari karoba fain abaa haddii uu diido falyuqaatilhu ha la dagaalamo fainamaa huwa shayaan isagu shayaan weeye shayaan weeye ayib shaydaannimadaas marka macnaheedu maxay tahay dabcan munkarka uu ninkaasu samaynayo shaydaana amray marka shaydaan baa amray amarkii shaydaanuuna furi isaguna saasuu shaydaan ku noqda marka laakiin waa bani aadam laakiin waa shaydaan oo shaydaan muxuu ku noqday yacni shaydaanka amarkiisii uu fuliyey shaydaana amra meeshan inuu maro ninkaas alaadiisana tashwiishiyo waana ka yeelay xadaثna shaybaan bnu faruq alxabaطi qaala xadaثna sulayman bnu اlmugiira alqaysi min asaabicati qaala xadaثanaa bnu hilaal yani xumaydan waa xumayd waxaan leeyahay xumayd ibnu hilaal alcadawi abu nasrin من الثالثة قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا مر أنيا يا صاحب أن لا يهي أن حديث مذاكرين إني إذ قال أبو صالح إن السمان أبو صالح السمان يا وحويري أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه أنا يا كوشيغا هي وحا أن كما أبو سعيد وأن كأركي قال بينما أنا maca abi saciid mar anigu aan abi saciid la joogay yusallii yowma aljumuca oo uu dukanayay maalin jumco ilaa shayin uu dukanaya shay yasturuhu min annaasi dadka ka astura id jaaa rajulun shaabun min bani abi mucayd id jaaa markaa waxaa yimid rajulun nin oo shaabun da'yar oo min bani abi mucayd cuqbah ibni abi mucayd ka soo jeeda araada an yajtaaza bayna yadayhi wuxuu isku dayay inuu maro hortiisa fadafaca fii naxrihi markaa wuu reebay abuu saciid dhuuntuu ka reebay yacni waa iska celiyey fanadara yarkii waa sugay falam yajid waa fiiriyey waa sugay falam yajid masaaqan meel uu maro ma helin ilaa bayna yaday abi saciid abu saciid abi saciid hortiisa ma ahayn facaada wuu soo laabtay marka inuu mar kale maruu damca meeshii fadafaca fii naxrihi ashadda min addafcati اluulaa abu saciid baa markaa reebay dhuunta ka reebay wax ka daran reebitaankii hore famathala qaa'iman wuu isliqdaaray isagoo taagan fanaala min abi saciid abu saciid ayuuna caayay uma zaaxama annaasa kadib markaa dadkii meesha ay marhayeen oo ay cariiriga ku marayeen ayuu cariirigii kula maray fakharaja wuu baxay fadakhala calaa marwaan marwaan ibnuxakam ayuu u galay oo markaas amiiru lmadiina ah fashakaa ilayhi maa laqiya wuxuu u sheegtay wixii uu kala kulmay abi saciid qaala wadakhala abuu saciidin calaa marwaan marwaan ayuuna isla markiiba u soo galay abu saciid faqaala lahu marwaan maa laka walibni akhiika jaa'a yashku maxaad leedahay adiga iyo walaalka inankiisu waa yimaaday asagoo shakwo kaa ah faqaala abu saciid samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul idaa sallaa axadukum haddii uu dujinayo midkiin hadduu dukanayo midkiin ilaa shayin yasturuhu min annaas shay dadka ka astura hadduu u dukanayo fa araada axadun ee uu doono qof an yajtaaza bayna yadayhi inuu hortiisa maro falyadfac fii naxrihi ha iska reebo dhuunta ha isaga reebo dhuuntiisa ha isaga reebo fain abaa falyuqaatilhu haddiise uu diido waa inuu la dagaalamaa fainamaa huwa shaydaanu isagu shaydaan weeye ayib yacni marka dagaalankaa waxaa laga wadaa yacni reeb inuu iska reebo iska celiyo ousan hortiisa marinin haddii marka arrinkaas uu keenayo salaada inuu tashwiish ka geliyo ama afcaal badan oo salaada wax u dhiibi karta uu arrinkaasu keeno waa inuu ka joogsada una iska celiyo sababtuna waxa weeyaan tashwiishka uu ka cararahayo ama uu iska celinhayo mid ka badan buu ku dhacahayaa marka haddii arrinkaasu muqaatalo iyo mudaarabo iyo tashwiish iyo afcaal badan uu keeno waa inuu iska daayo xadaanii haaruun bnu cabdillaahi wmuxamed bnu raaficin qaala xadaanaa muxamed bnu ismaaciil bnu abi fudayk min athaaminati can adaxaaki min cuhmaan bni cabdillaahi xizaami min asaabicati can sadaqata bni yasaar aljazari min araabica can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal idaa kaana axadukum yusallii haddii uu yahay midkiin inuu dukanahayo falaa yadac axadan yuunan ka tegin qof yamuru bayna yadayhi hortiisa marahaya fain abaa haddii uu diido falyuqaatilhu hala dagaalamo faina macahu lqaliina shaydaankiibaa la socday shaydaan baa la socday ayib xadaanii isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa abu bakrin alxanafiyu wa cabdulkabiir bnu cabdilmajiid bni cubaydillaahi abu bakr alxanafi min ataasica qaala xadaana adaxaak bnu cuhmaan qaala xadaanaa sadaqat bnu yasaar qaala samictu bnu cumara yaquul ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala bimilih bاب في المrور بين يدي المصلي قال xدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر وصالم بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي من الخامسة عن بصر بن سعيد بصر بن سعيد المدني العابد من الثانية أن زيد بن خالد الجهنية أرسله إلى أبي جهيم يا لدرها يا marwaxada dami marwaxado waxbaa ku dhegay ana zayd bna khaalidin aljuhaniya arsalahu ilaa abi juhaym yas'aluhu maada samica min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waxii uu ka maqlay rasuulka allah sala allahu alay wasalama fi lmaari bayna yaday lmusalli qofkii marahayay musalliga hortiisa maada calayh faqaala abu juhaym qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam low yaclamu lmaaru hadduu ogaa lahaa qofka marahaya bayna yaday lmusalli qofka dukanaya hortiisa maadaa calayhi waxa korkiisa ah oo dembi ah lakaana an yaqifa lakaana an yaqifa inuu istaago ayaa arbaciina afartan inuu istaago ayaa khayrun lahu min an yamura bayna yaday ayib lakaana an yaqifa ayuu ka dhigay khabarkii nusqadaydu waa khabarka muqadamka lakaana wuquufahu arbaciina khayrun lahu saasuu ka dhigay inuu istaago afartan ayaa uga khayr badan min an yamura bayna yadayhi ayib nusakdaydoo dhan markaa arbaciina khayrun lahu bay dhigaysaa marka waana ismu muahar waaye khabarkiina waa an yaqifa arbaciina lakaana an yaqifa arbaciina khayrun lahu min an yamura bayna yadayhi qaala abunadri laa adri garan maayuu yidhi qaala ma wuxuu yidhi busri arbaciina yowma aw shahran aw sanata mi bal kaba soo qaad midda ugu yar arbaciin yowm waayo haddii la yidhaahdo qofka khiyaar u yaalo inaad afartan maalmood meeshan taagnaato iyo in cuquubada noocaasa lagu mariyo wuxuu dooro lahay istaaggan istaagguu dooro lahaa cuquubadaas ayayna ka fududahay afartanka istaagiisu ayb بن هاشم بن حيان العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي من العاشرة قال حدثنا وكيع عن سفيان سفيان بن عيينة سفيان ثوري ثوري عن سالم أبي النضر عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك باب دنو المصلي من السترة sutro marka qofka hadduu samaysto waa inuu u dhowaado uuna aad uga fogaanin miqdaarka uu u dhowaanhayona waa miqdaar taqriibi ah ee miqdaar taxdiiduhu ma jiro waxaana noo imaan doona axaadiis tilmaamaysa arrinkaas qaala xadaanii yacquub ibnu ibraahim adawraqiyu qaala xadaana bnu abi xaazim waa cabdulcaziiz ibnu abi xaazim salamata bni diinaar almadani min athaamina qaala xadaanii abi wa abu xaazim alacraj min alkhamisa can sahl bni sacdin asaacidiyi qaal kaana bayna musalaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waxa ahaa rasuulka musallihiisa inta u dhaxayda iyo wa bayna aljidaari derbiga mamaru shaati maritaankii yacni qadar ay riyu marto ayaa u dhaxayday rasuulka derbiga uu ka dhiganayay sutrada iyo musallihiisa waxaa u dhaxaysay qadri ay marto riyu yacni derbigu marka u dhowaanayo ayib qadarkaas marka xaggee laga xisaabahayaa ma markuu taagan yahay ayaa la fiirinayaa meesha cagihiisu ay taagan yihiin ku taagan yihiin iyo derbiga miyaa laga fiirinaa marka haddii saas la fiiriyo wax weyn baa ka soo baxaya waxaana dhici karta neef geelu inuu mari karo meeshaas laakiin waxa ay u badan tahay in laga fiirinhayo markuu sujuudo mowdicu sujuudihi iyo derbiga mamarushaad baa u dhaxaya marka arrinkaasna wuxuu tusinaya marka sutrada in loo dhowaado oo intaasoo kale loo jirsado markii qofku uu sujuudayo xadaana isxaaq bnu ibraahim wmuxamed bnu muhanna wlafdu libni muhanna qaala isxaaqu akhbarana waqaala bnu muhanna xadaana xamaad bnu mascadata wa abu saciid atamiimi min ataasica can yaziida yani bna abi cubayd yaziid bna abi cubayd min araabica الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة وهو بن الأكوع أنه كان وهو أهاي سلمه يتحرى إنه كدلال جري موضع مكان المصحف مصحف كا ماشي سإنه كدلال جري يسبح فيه إنه قصر نيس آه مدينة محراب كأكريسة هي مصحف كأولاجر عام كأه misxaf caam ah oo hal nuso ah ayuu cuhmaan dhigay radi allahu canhu masaajidka nebiga marka meeshuu misxafkaasu u olay agtiisa ayuu ku sunnaysa jiray wadakara wuxuuna sheegay salamuhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yataxaraa dalika almakaan makaankaas inuu rasuulkuna ku dadaali jiray buu sheegay inuu ku dukado ayib marka haddii meeshu fadli gaara ay leedahay sida rasuulku uu ugu dadaalahayay meeshaas inuu sunnada ku dukado waa lagu dadaali laakiin masaajidka intiisa kale masaajida kale fadli isma dheera marka qofka meel mucayana inuu masaajidka intuu ka qabsado meeshaas uu mar walba ku dukado laasim ma aha fadli gaarana ma laha bal bacdul aathaar waxay tilmaamaysaa inaysan habboonayn meel kaliya inuu masaajidka ka calaamaysto meeshaas kaliya uu mar walba ku dukado ee meeshii uu soo gaaro waa inuu ku dukada wa kaana bayna almimbari waalqiblati qadru mamari shaat waxa uu ahaa inta u dhaxayday mimbarka iyo qiblada yacni derbiga qiblada xiga qadru mamari shaat ri intay marto qadarkeeda marka waxaa ka muuqata xadiidkan iyo xadiidkii hore nebigu meeshuu istaagahayay oo uu ku sujuudahayay iyo derbiga inta u dhaxayda waa mamaru sha waxaa marka alimaamu albukhaari uu xadiidkan ka fahmay dambe oo salama mimbarka nebigu dhinaca midigtiisa ayuu ka xigay asaguna la sinay mimbarka iyo derbiga qiblada mamaru shaat baa u dhaxayda nabiga meesuu ku sujuudahayay iyo derbigana mamarushaad baa u dhaxayda marka waxaa sinnaay nebiga meeshuu taagan yahay iyo mimbarkiisa oo dhinac midigta ah ah ayaa sinnaay marka kaasna waxa u dhexayday mimbarka iyo derbiga mamarushaad kanna meesha uu ku sujuudayay iyo derbiga mamarushaad wa kaana bayna almimbari waalqiblati yacni waa derbiga qiblada xiga qadru mamarishaad xadaana mxamed bn muhanna qaala xadaana maki waa maki ibnu ibraahim ibnu bashiir abusakan من التاسعة قال حدثنا قال يزيد أخبرنا قال مكي واي يزيد أخبرنا وحو سوهر مريي يزيد كيو فاعل كيو سوهر مريي يا أصلك وحو كسو أجري أخبرنا يزيد لكن أصلك وحو يرهد يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة وحو كد ذلك صلاة تيركا إنو كدو كدو allatii cinda almisxaf tiirka misxafka agtiisa ah inuu ku dukado faqultu lahu yaa abaa muslim yaziid baa la hadlahaya salama wuxuu leey yaa abaa muslim araaka tataxara salaata cinda hadihi lustuwaana waxaan ku arkaa inaad ku dadaalayso salaada ustuwaanadan ama tiirkan agtiisa inaad ku dukato qaala ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama waxaana ku leeyahay nabiga sala allah slam yataxara salaata cindaha ee ku dadaalahaya agteeda ustuwaanadan inuu ku dukado baabu qadri maa yasturu lmusalli xadathana abubakr bn abi shayba قال حدثنا إسماعيل بن علي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم عن ابن علي عن يونس يونس بن عبيد بن دينار ويان من الخامسة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي إلى يصلي هديه إساغو متكين سوى الدكان فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يستره إسقى وها أسترها إذا كان مركئ هذا بين يديه مثل آخرة الرحل رحل ماشي قدام بيضة وها كتاغن وكاله وكاله هدي و تاكتو كاس وكاله أسترها فإن لم فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل هدي أيسن هرتيسا أهين رحل آخرة ديسا وحلمد آ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود وعن صلاة ديسا قوينا يا ضميرك يا هوانتا يا أي قمدو طيب قوينتا أسمرك وحليها النووي waxaa dhici karta in loola jeedo yacni tashwiishka qofka ku dhalanhaya waxyaalahan markay hortiisa maraan oo keeni kara salaadii iyo iqbaalkeedii in ay wax iska bedelaan ama ay wax iska dhimaan laakiin maqsuudku ma aha salaadii baa burtay ee waa inuu hadda salaadii soo bilaabo qultu yaa abaa darin maa baalu lkalbi اlswadi min alkalbi اlaxmari min alkalbi اlasfari waxaan ku idhi buu leeyahay cabdullaahi bnu saamid abudarow maa baalu lkalbi alaswadi min alkalbi alaxmar waa maxay eyga madow waxa uu uga duwan yahay min alkalbi alaxmari eyga gaduudan min alkalbi alasfari eyga jaallaha waxa uu uga duwan yahay waa maxay qaala yabna akhii sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ina akhii waxaan weydiiyey rasuulka sala allahu alay wasalam kamaa sa'altanii saad ii weydiisay فقال الكلب الأسود شيطان أو يرأيك مدوى الشيطان طيب الشيطان واي معنى هذا محاي واحد آخر تبليه علماء أصناف حيوانات كقيبة كمدة أيو جان كجعليها إنو اسكو صوريو مركا إن uu jecel yahay eyga madow inuu fuulo isku suureeyo ayaa dhici karta bay dhaheen dadka waxyaalahaas ka sheekeeyana waxay leeyihiin jaanka shaydaanka ahu wuxuu jecel yahay inuu fuulo midka madow oo eeyaha culammada gobolna waxay leeyihiin yani shaydaan waxaa loola jeedaa shaydaanu alkilaabi sida bini aadamka uu u leeyahay shayaaiin yani wax shar badan shayaaiin buu leeyahay bini aadamka shaydaan min alinsi baa la dhihi qofka uu shar badnaado kanna marka eyga madow inuu eeyaha kale ka shar badan yahay baa dhici karta oo uu ku muto shayطaanulkilaab inuu yahay shartaas حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة أبو سعيد القيسي من السابعة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير وهب بن جرير بن حازم أبو عبد الله الأزدي من التاسعة قال حدثني حدثنا أبي وجرير بن حازم قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال قال وحدثني يوسف بن حماد المعني من العاشرة قال حدثنا زياد البكائي وزياد بن عبد الله بن طفيل البكائي من الثامنة عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري من الرابعة كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد عبد الواحد بن زياد العبدي من الثامنة قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم وأن كان إن شاء الله صلى مرة قال حدثنا يزيد بن الأصم وابن أخت ميمونة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة وعصرة قوي هوينتا والحمار ضميرك والكلب iyo ayga wayaqii daalika arrinkaasna qofka waxaa ka dhowri kara mithlu mu'akharati raxli raxliga mu'akharadiisoo kale haddii uu taagto uu sutra uu ka dhigto ayib marka xadiidkan abu dhar iyo xadiidkan abi hurayra waxay tilmaamahayaan in uu salaada gooyo dameerka iyo haweentu xadiidka abi dhar waxaa ku jiray alkalbu laswad xadiidka abi hurayra waa mutlaqu lkalbi marka arrinkaas waa maha macnihiisu wuxuu keeni doonaa alimaam muslim axaadiid tilmaamaysa ama laga fahmi karo haweenku inaysan salaada goynin baa dhici karta waxa laga fahmi karo axaadiista soo socota marka ulajeedada muslim uu axaadiidtaas u keenay marka labada xadiid uu keenay culammada gobol waxay leeyihiin waxaa dhici karta in uu ku ictiraadahayo xadiidka abi hurayra ama abi dar oo uu leeyahay axaadiistan caaisha ictiraaday waxaana dhici karta marka in aysan sugnayn sidaa inuu ula jeedo waa dhici kartaabay dhaheen ama uu kala duwahayo sifada caaisha ay ka waramayso oo ah iyadoo hor jiifta nebiga inay hortiisa ka baxday iyo haweenay socota oo qof dukanayo hormaraysa inay kala duwan tahay sidaa inuu u keenana waa dhici kartaa bay dhaheen calaa kulli xaal xadiidka tilmaamahaya marka abu dar iyo xadiidkan abi hurayra alimaam ashaafici raximahullahu xoogaa war buu geliyey wuxuu leeyahay qad ruwiya ana muruura alkalbi waalximaari yufsidu salaata almusalli idaa mara bayna yadayhi waxa uu leeyahay marka xadiidkaas isagu wuxuu keenay xadiid abi hurayra marka wuxuu yidhi laa yajuusu idaa ruwiya xadiidun waaxidun ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaqdacu salaata almar'atu wamacaha waalkalbu waalximaar وكان مخالفا لهذه الأحاديث فكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهر القرآن أن يترك إن كان ثابتا وحلي حديث كان أبي هريرة amase xadiidka abi dar xadiidka abi hurayru keena marka wuxuu leeyahay xadiidkan waa xadiid waaxid waxaa khilaafsan buu leeyahay axaadiid aada u badan oo uu isagu keenay oo tilmaamahaya salaada inuusan goynaynin haweenta ama eyga ama dameerka wuxuu leeyahay marka axaadiistaasuna waa badan tahay xadiidkaanuna waa xadiidu waaxidin xadiidkaana waxaa la socota buu leeyahay daahirulqur'aan axaadiidtaas tilmaamaysa inaysan salaada goynaynin arrimahaanuna waxaa waafaqsan buu leeyahay daahirulqur'aan marka axaadiistaas badan oo daahirulqur'aan waafaqsan ama daahirulqur'aan waafaqsan yahay ayaa ka habboon buu leeyahay xadiidkan abi hurayra in la qabto wuxuu leeyahay walow kaana dalika yaqdacu salaatahu lam yafcal waaxidan min alamrayni wasallaa ilaa gayri sutratin wa kullu waaxidin min haadayni alxadiidayni yaruddu dalika alxadiid laba xadiid oo isagu uu keenay uu leeyahay marka xadiidkaas bay radinhayaan tilmaamahaya in uu salaada goynhayo saddexdaas shay wuxuu leeyahay marka nima wuxuu ku yidhi fain qiila wuxuu qadarhayaa ictiraad fain qiila famaa yadullu calayhi kitaabu ullahi min hada aad dhahdeeda axaadiista aan goynayn salaadaa badan oo midkaan abu hurayra ka badan waxaana tiri daahiru qur'aan baa waafaqsan axaadiista qadci la-aanta tilmaamaysa maxaa uu yahay qur'aanka ama kitaabka ilaahay oo arrinkan waafaqsan ah cadamu qaطci hadihi اlashyaa lisalaa wuxuu leeyahay qadaء اllahi qiila qadaء اllahi anlaa tazira waasiraة wisra أkhraa wallahu aclam أnnahu laa yabطlu camalu rajulin laa yubطilu camalu rajuli camala غayrihi وأn yakuna sacyu kuli linafsihi وعalayha فلما كان هذا هكذا لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره ولا قرآن كوها إلهي أكو قرري قف دنبلاءه دنبي يضو سميدو قف كلمة تحملها يوم مسؤولنا كما نقاك نين كان مركز دكانها يا نين كان هرمر هي دنبي أساقا إسكاله لكن نين كان لهرمر هي دنبي نين كان أسمين هيو ما تحمل كارو صلاة دي سينا كما بري كارتو nin kastaana dembiga uu sameeyo iyo wanaagga uu sameeyo asaguu saaran yahay marka nin kale ficil uu sameeyo ninkan asagoon wax mushkilada samaynin inuu camalkiisii ninkaas uu ku buro oo ninkaasoo camalkiisii uu buriyo ma dhici karta buu leeyahay qawaacidda sharcigana waa khilaafsan tahay marka arrinku saas uu noqday ma bannaana buu leeyahay nin meeshaas marahaya nin iska dukanayo asagoo aan khalad ku jirinin in la yidhaahdo salaadaadii waa go'doo ninkaas hortaada maraa gooyey saasuu uu leeyahay caaisho axaadiisteedana waa noo imaan doontaa xدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل waxay leedahay caaisha wuxuu dukanayay nebigu habeenkii wa ana muctaridatun baynahu wa bayna alqiblati aniguna waxaan ahay mid ku go-an isaga iyo qiblada inta u dhaxayda ka ctiraadi ljanaasati sida janaasadu ay ugu go-an tahay imaamka iyo qiblada inta u dhaxayda xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna wakiicu can hishaami can abihi can caaishaةa qaala kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam wuxuu ah nabigu sal اlah slam yusalii salaatahu min alleyli kulaha inuu dukanayay salaadiisa habeenka dhammaantii habeenka yacni awalkiisa uu mar dukanayay mar dhexdiisuu dukanayay mar aakhirkiisuu dukanayay laakiin habeenka laba iyo tobanka oo dhan ma dukanaynin nabigu marka kullaha waxay ka wadaa yacni habeenka dhammaantii ayuu dukanayay oo marna awalkuu ka dukanayay mar aakhirkuu ka dukanayay mar dhexduu ka dukanayay wa ana muctaridatun baynahu wa bayna alqiblati aniguna waxaan ku go-naa qiblada iyo asaga inta u dhaxayda faidaa araada an yuutira haddii uu doonayo inuu wataro ayqadanii wuu kicinayay fawtartu aniguna markaasaan wataray وxadaثnii cmr bn عaliyi alfalaas qala xadaثna mxamed bn jacfar qala xadaثna شhucbaة can abi bakr bni xafsi وcabdالlaahi bni xafs bni cmr bni sacd bni abi waqaas min alkhamisaةi can curwaةa bni zubayr qaala qaalat caaishatu maa yaqطacu salaa hor way weydiinaysaa waxay maqashay dabcan xadiidka abi hurayra uu akrinayay bay maqashay marka curway ku leedahay maa yaqطacu salaa salaada maxaa gooya qaala curwa wuxuu yidhi faqultu almar'atu waalximaar waxaa gooya haweenta iyo dameer faqaalat ina almar'ata ladaabbatu sawin haweentu marka waxa weeyaan daabad xun haddiiba salaad ay gooynayso waa daabad xun laqad ra'aytunii waxaan is arkayay bay leedahay bayna yaday rasuulillaahi sala allahu alay slam rasuulka hortiisa muctaridatan aniga oo ku go-an ka ctiraadi ljanaasati wahuwa yusalli sida janaasadu ay ugu go-an tahay qiblada isagoo dukanaya aan arki jira bay leedahay ayib xadaثna cmr الnaaqidu وabu saciidi الأshaj وcabdالlahi bn saciid bn xusein abu saciid alأshaj min alcaashira qaala xadaثna xafs bn iyaa xafs bn ghiyaati bn طalqin min aلthaamina qaala وxadaثna cmar bn xafs bn ghiyaat wاllafdu lah cmar ibn xafs bn ghiyaat waa ninka hore wiilkiisii min alcaashira waay cumar wاllafdu lahu qaala xadaثana abi waa xafs bnu khiyaab qaala xadaثana اlأcmash qaala xadaثanii ibrahim ibrahim ibn yaziid النakhaci can اlأswadi aswad bni qays aswad bni yaziid النakhaci can caaئishaةa qaal waxadaثanii muslim bnu subayxin abuضuxى waxadaanii ninka dhahayana waa acmash acmash baa mar wuxuu ka warinaya ibraahim can ilaswad can caaisha marna waxadaanii muslimu can masruuq can caaishata wadukira cindahaa waxaana agteeda lagu sheegay maa yaqtacu salaa wixii salaada goynayay alkalbu eyga waalximaaru dameerka waalmar'atu haweenka faqaalat caaisha laqad shabbahtumunaa bilxamiiri waalkilaab waxaad nagu shabahdeen bay leedahay xamiir iyo kilaab dameero iyo eeyo waxaa muuqata marka caaisha inay u aragto arrinka riwaayadaas inaysan nebiga ka sugnayn ee abu hurayra inuu ku wahmiyey inay dhici karto bay ka fahamsan tahay waayo hadday rumaysan tahay xadiid marfuuca inuu yahay ma aysan dhahdeen xamiir iyo kilaab baa nagu shabahdeen ee waxay qaado lahayd xadiidka nebiga laqad shabbahtumuna bilxamiiri waalkilaab wallaahi aan ku dhaartae laqad ra'aytu rasuula allah sala allahu alay wasalam waxaan arkay rasuulka allah sala allahu alayh wasalam yusallii isagoo dukanaya wa innii cala asariir aniguna aan saaranahay sariir baynahu wa bayna alqiblati oo aan ahay qiblada iyo asaga inta u dhaxayda mudajacatan oo aan jiifo fatabduu liya alxaaja waxaa ii muuqanaysa markaa dan aan qabsado fa akrahu an ajlisa oo markaa inaan hortiisa fadhiisto ayaan karaahiyeysanayay fa uudiya rasuula allahi sala allahu alay wasalam oo rasuulka aan dhib u geysto fa ansalluu min cindi rijlayhi markaas waxaan ka siibanaya bay leedahay xagga lugihiisa oo meeshii aan ku jiifay ayaan ka siibanayay xagga lugihiisa aan u siibanhay insilaalkaas bay waxay leedahay marka wuxuu la mid yahay muruurkii iyadoo jiifta bay lugaha nebiga ag maraysaa oo ay ka baxaysaa meeshii ay jiiftay marka arrinkaasay waxay ka dhigaysaa inuu la mid yahay muruurka nebiga marka aan saas yeelahayeyna waa dukanhayay salaaddii ayga goydana muuna dhihinin wax mushkilaadana uma arkinin marka waxay leedahay yacni sida aad sheegaysiin eeyaad nagu shabahdeen ama waxaad nagu shabahdeen dameero bay leedahay marka waxay u aragtaa in ay dhici karto abu hurayra inuu wahmiyey oo uunan ahayn xadiidkaasu xadiid haabit wallahu aclam حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر بن عبد الله أبو عتاب السلمي من الخامسة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر وحنا لسنتين إيه هي الضمير laqad ra'aytunii mudajacatan waxaan is arkaayay anigu oo jiifa cala sariir fayajii'u rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa imaanayay fayatawasatu sariira sariirtii ayuu bartanka uga dukanayay oo uu ka dhiganayay sutro fayusallii waa dukanayay fa akrahu an asnaxahu waxaan karaahiyeysanayay in aan qaabilo markaas intaan fadhiisto amaan istaago aan qaabilo fa ansalluu min qibali rijlayi sariiri dhinaca sariirta labadeeda lugood ay jiraan ayaan u siibanayay xataa ansalla min lixaafi ilaa kubeertadeeda aan ka siibto marka meeshii aan maray bay leedahay nabiga hortiisaan maray waxna uma uusan arag xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can abi nadri salim ibni abi umayata can abi salamata bni cabdiraxmaan can caaishata qaala kuntu anaamu bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu alay slam waxaan ahaa anigu inaan jiifanaya rasuulka hortiisa sala allahu alay slam wa rijlaaya fii qiblatihi labadeeda lugoodna qibladiisay ku aadanaayeen fa idaa sajada qamazanii haddii uu sujuudo waa qanjaruufanayay bay leedahay faqabadtu rijlaya markaas baan labadeeda lugood laabahayay marka labadii lugood ayaa nebiga ka hor shaqaynaysa oo marna hortiisa maraysa marna soo laabmaysa maxaa farqiga u dhaxeeya marka iyadoo dhan inay meesha marto iyo labadooda lugood inay meesha maraan maxaa farqiga u dhaxayda hadday naagu salaad gurinayso ama ay goynayso hadday hormarto faidaa sajada qamazanii faqabadtu rijlaya wa idaa qaama basatuhumaa camalyo soo takaruraysa waayo marna marna ay fudinayso marna ay soo laabayso qaalat waalbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabix guryahana maalintaas kuma jirinin faynuusa kuma jirinin ee haddii walba ay faynuusa ku jirto waxaan arki lahay bay leedahay markuu sujuudda ku soo dhow yahay oo lugaha ka laabo lahay laakiin wuxuu u baahday inuu itaabto oo u iqanjarubto saan lugta ugala baxo meesha si ugu sujuudo xadaanaa yaxya bnu yaxya قال أخبرنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عباد بن العوام بن عمر الكلابي من الثامنة جميعا عن الشيباني سليمان بن فيروز ويان من الخامسة عن عبد الله بن شداد بن الهاد أبو الوليد المدني قال حدثتني ميمونة عبد الله بن شداد بن الهاد وقت النبي قال الله تابع مركا مخضرم قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ودكنايي وأنا xidaaءahu aniguna waxaan ahay muqaabilkiisa wa ana xaaid aniga oo xayd qabo wa rubamaa asaabanii thawbuhu idaa sajad waxaa dhici karaysay in ay asiibaysay ama ay taabanaysay maradiisu markii uu sujuudahay xadaثna abu bakr bn abi shayba wزuhayr bnu xarbin qaala زuhayru xadaثna wakiicu qaala xadaثna طalxaة bnu yaxya طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله من الخامسة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعته يحدث عن عائشة رضي الله عنها سمعته إنك لها طلحة سمعته وحن مقلي بن مس... عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة إنه حديث عائشة كحديثها يو. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إنه دكنايي min alleyli habeenka wa ana ilaa janbih aniguna aan dhinaciisa oo laa marka qofka oo haweentii oo dhinaca qofka jiifto inuu qofku duko karo oo wax mushkila ayna lahayn dhinaciisa inay jiifto haween xayd qabta ayaa tusinaya xadiidku wa ana ilaa janbih wa ana xaa'id wa calaya mirdun waxaanay kor saaray go wa calayhi bacduhu nabigana waxaa kor saaray mirdigaas qayb ka mida ilaa janbihi asagoo weliba mawduucun ilaa janbihi yacni nebiga dhinaciisana yaalla yacni waa go' weyn marka oo qayb iyadu ay huwan tahay qaybuna nebiga ay saaran tahay oo weliba nebiga dhinaciisa ay qaybuna taallo oo uu dhulka yaallo qayb ka mida go'i qayb ka midana nebigu ku duuduuban yahay qayb ka midana iyadu ay huwan tahay باب الصلاة في ثوب الواحد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبا رسولك سؤالي وحوكيري عن الصلاة وحوك سؤالي عن الصلاة صلاة أيوحك سؤالي في ثوب الواحد مرك لي إن لقد كذا هو لو سكن ذكر يغف إن كد كذا فقال أو أولكلكم awalikullikum thawban oo dhammaantiin ma laba maraad leedihin buu leeyahay dhammaantiin ma laba maraa haysato saxaabadu waxay soo mareen marka qof weyn oo saxaabi ah oo aan laba maro heli karin go iyo macuus aan heli karin ee hal maro kaliya ku dhaqma oo dhulkana ku mara hal maro kaliya حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا مالك قال أخبرني يونس قال وحدثني عبد الملك بن شعيب من الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن مصيب أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله بمثل حديث إيش حديث مالك حدثني عمرو بن الناقد عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم إنما النبي النادي فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد ما كنت كان يا متكان مرك لي فقال أو, أو كلكم يجو ثوبين أو لمانتين ما لما مراهلي سنين طيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم يونكد كالمتكين في الثوب الواحد مركلية ليس على عاتقيه منه شيء إيضا لبدي سديك آن مرضاس وحبك السارين يونكد كالمتكين ayb xadiidkii horena muxuu tusinayay hal mara lagu dukan kanna marka nahyi tansiih waaye yacni ma habboona ee qofka haddii uu laba mare heli karo in uu labada maro mid iska dhigo oo dhulka dhigo midna uu keligeed ku dukado aan habboonayn ee haddii laba mare uu heli karo waa inuu deegtiisa ama garbihiisa wax saaraa saasaa sunnada ku wanaagsan laakiin hal marana waa ku duka karaa wabillahi towfiiq wasala allahu cala nabiyina maxamed wala alihi wasabi